إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka meertaqwe ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay dhigan dibadbaxay uga soo horjeedaan ciidamada shisheeye oo dad ka qafaashay iyagoo dhanka kalena sheegay inay ka soo horjeedaan in ciidamada shisheeye deegaankooda sii joogaan haween ku dhaqan degmada ceelcadde ee gobolka gedo ayaa waxa ay hadiyado ku wareejiyeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa fuliyey howlgallo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah weliga wilaayada islaamiga ee mudug iyo odayaasha dhaqanka ee gobolkaas ayaa waxa ay la kulmeen ciidamada ku sugan furmaha dagaalka ee gobolka si ay u dhiirigeliyaan beeralayda degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay bilaabeen inay beertaan dalagyo kala duwan warbixin cusub oo soo baxday ayaa waxaa lagu caddeeyey in etoobiya ay kaalinta koowaad kaga jirto dalalka ugu barakaca badan ee qaaradda afrika inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalin axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha shawaal sanad kun afar boqol afartan iyo saddex ee hijiriga geesta kalena waa laba iyo labaatanka bish shanaad laba kun laba iyo labaatan bulshada ku dhaqan deegaanka meertaqwo ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay dhigeen dibadbaxay uga soo horjeedaan ciidamada shisheeye oo dad ka qafaashay iyagoo dhanka kalena sheegay inay ka soo horjeedaan in ciidamada shisheeye deegaankooda sii joogaan mahad cubeyd ayaa ka waramaya dibadbaxan oo looga soo horjeeday ciidanka burundi ee jooga deegaanka meertaqo ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa dhigay dadka deegaanka oo ka cabanaya dhibaato ay u geysteen ciidamada shisheeye ee ku sugan deegaanka waxay sheegeen inay guryahooda ka kaxaysteen dhallinyaro gaaraya sideed qofood kuwaasoo ahaa dad dalabatul cilmi ah iyagoo ku eedeeyey dembi aysan gelin waxayna ugu dambeyntii u qaadeen magaalada muqdisho waa kuwan dadka deegaanka oo ka hadlaya kana warbixinaya dhibaatada ay ku qabaan ciidanka shisheeye halkaan waxaa isugu yimid shacabka mirtaqo isagoo dhibaata haysa dadkan isugu yimide saas dadkan shalay waxaa dhacday dad masaakiina oo xiran oo ninka la yidhahdo guryahooda joogo oo jiijiifo oo daalan in ninka la yidhahdo guryahooda loogu yimiday iyagoo jiijiifo laga soo qaatay laga soo qabtay la dilay la dhibaateeyey ilaa haddana ninka la yidhaahdo ducataada way ku jiraan waxaa halkan suuka ay keenay dhibaato waxaan dhibaatan ka qabnaa burundiga shalay laba saac ayay carruur naga afduubteen siddeed qofood ah way dhibaateeyeen way jiirdileen ilaa ay xalo toole baahidaasay ku jireen saaka haddii aan qofkasna abni aan u dirna way diideen way qaateen xamaray u kaxaysteen burundi dhibaataan ku qabnaa naftooda iyo maalkooda way dhaceen waxay sameeyeen xitaa inay intay dadka meel dhigaan ay alaabta iyo qoryahoodai iyo muxuahay tuutahooda ay ku sawiraan shaladan miiga ugu taagnaado ayaga shala laba saac lasoo qabtay maanta lix saaca diyaarad noogala qaatay amisom qofka keensatay ee gaaladaas keensatay inay carruurtayna nooga keenaan meeshaana ay nooga kaxeeyaan dhibaatada aan ku qabna berri midaan mid ka wanayna ku soo wadaan marka waxaan leenahay dadkay raadinayaan mee dad dhunta maawaa dad meelaha jooga oo la yaqaano
dhowaan ay ahayd markii ciidamo ka tirsan kuwa burundi looga xasuuqay deegaanka ceelbaraf askar tiro ahaan ka badan boqol toddobaatan iyo saddex askari kuwaasoo ay qaar ka mid ah nolosha dhaafiyeen dadka deegaanka kana qaateen hub iyo agab wixii ay haysteen waxay dhacdadaas sababtay in ciidamo kale oo burundees ah ay iskaga cararaan deegaanka hanshiikha u dhow degmada balcad waxaa sidoo kale jira meelo kale oo ay ciidamada burundi ka joogaan gobolka waxayna dadka ku dhaqan deegaanadaas jeclaan lahaayeen in laga dulqaado shisheeyahan dulmiga ku jooga deegaanadooda haween ku dhaqan degmada ceelcadde ee gobolka gedo ayaa hadiyado waxay ku wareejiyeen ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka sida warkaana ku eegayo maxamed ciise soomaaliyey god baa nagula riday garanna maysaane gumayste iyo cawaankiisi baa noo guddoonsaday xaflad heerkeeda sareeya hadiyadana lagu guddoonsiinayey ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga heygado waxaa kasoo qayb galay xafladda culimo mas-uuliyiin iyo qeybaha kale ee bulshada munaasabadan ayaa si gaar ah kaga dhacday markaska khadiija oo ay wax ku bartaan haweenka iyagoona halkaa kusoo bandhigay hadiyado ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha hore ee wilaayada gedo munaasabadda waxaa kelimaad ka jeediyey ugaaska beesha cali moxamed ugaas cismaan iyo guddoomiyaha golaha nuqubada wilaayada islaamiga hegedo naqiib ibraahim moxamed cigaal dee gabdhihii hantida ay keeneen ee waa annagoo walaayadii iyo annagii iswadanna waa guddoonnay waa ka guddoonnay soomaaliyey god baa nagula riday garanna maysaane gumayste iyo cawaankiisi baa noo guddoonsaday gaaladu inay noo tashaan gobonnadaas diiday inaan garab istaagnaa mar hore nala gudboonayde baddeennay haddeer guran hayaan gibil castoodii gafuur culusna way noo soo direen intay ginaya siiyeene cawsgeeriyaad bay haddeer gurubsanayaane gobollada dhexe iyo bay haddaa laga guraayaaye kuwa geda fadhiyana waa la geli gooshkan dabadiisa gaddii ceelcaddoo kaley sugahayaan waana loo geliyey insha allaahu waa la gurahayaa sidii galdhoobeede garawaya kismaanyaa ku xiga guushu ceelbaraf marka gabdhaha gobolka gedo hadda meesha fadhiyo khaasatan degmada ceelcaddo waa u mahadcelinhayaa kadib haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan ceelcadde ayaa ka waramay hadiyadaha ay ugu talagaleen mujaahidiinta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahad iskale alaabtaas waxaan ku wareejinay walaalaheenna waana alaab fara badan ilaahay baa na siiya isagaa ku mahadsan waxay ka koobantaha alaabtaas caagado oo caagadaha galaysanaha biyaha lagu qaato oo aad maxaan kuraayta gaalada uu dhibaato gelinayo walaalaheenna aan la garab istaagna waxaa ka mid ah timirtaas iyo alaabaha lasoo koobi karin oo fara badan sida cataraha oo la koobi karin shaambada lagu qabay buskudkaas raashinkaas carada ka badan ilaahay baa ku mahadsanona siiye waxaa ka mid ah agabka aan walaalaha ku wareejinayno oo la garab taagannahay mar walbana aan sii kordhin doonno hadduu allah awoodale ogolaado koobabkaas oo mujaahid kasteeta uu baahan yahay ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu ka badannana siiyo gebagabada munaasabadda waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga hegado sheekh aadan sahl abuturaab isagoo bogaadiyey haweenka ka soo qaybgalayaasha xafladan weyn ee gabdhihii runtii muslimaadka ahaa ee reer ceelcadde ay ku soo diyaariyeen xafladan weyne qiimaha badan odayaashii iyo nuqabadii iyo culimmadii ka soo qayb gashay waa u mahadcelinanaa bacd allahi subxaana wa tacaala haweenka muslimaadka ah sidaaynu wada ognahay sidii gabdhihii saxaabiyaadkii laga soo sheekeeyey oo kale dariiq bay lahaayeen waxa weeyaan way isgarab taagayeen jihaadka iyo mujaahidiintii ee sidaa unbaa mar walba zaman walbana gabdhuhu ay u taagan yihiin waxaan leenahay ee runtii dadaalkii laydinka rabay iyo juhdigii laydinka rabay waad bixiseen ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka ajar siiyo dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya ayaa u kala tartama khayrka iyo waxbixinta ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxay fuliyeen howlgallo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah xaashim cabdinaasir ayaa warkan inoo hayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mida fariisimaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ka samaysteen gobollo dhaca koonfurta soomaaliya oo ay ka mid yihiin gobolka shabeellada hoose iyo banaadir haddii aynu ku horreyno gobolka shabeellada hoose silsilada weeraro ah ayaa lagu beegsaday fariisimaha qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ee qaybta ka ah soo duulayaasha rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidamadan ay ku sugnaayeen saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala deegaanka dan isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan isla ugandha saldhigga la beegsaday ayaana ku yaala deegaanka golweyn ee hoostaga degmada buulamareer inta la xaqiijiyey waxaa weerarka golweyn ka dhacay lagu dhaawacay hal askari oo ka tirsan ciidamada ugandheeska ee ku sugnaa halka habeen hore ayay ahayd markii sidaanoo kale ay weerar ku qaadeen rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada ugandheeska ah ee ku sugan isla deegaankan golweyn ee hoostaga buulamareer gobolka shabeellada hoose wuxuu ka mid yahay gobolada ay ku soo duuleen ciidamada shisheeye oo kaashanaya kuwa dowladda federaalka waxaana ka socda weeraro aan kala joogsi lahayn oo ka imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab shalay ayay ahayd markii qarax ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka dhanka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan weerarka la kulmay ee ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka ayaa ku sugnaa biyadega xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilowa faahfaahin dheeriyana kama aanaan helin khasaaraha weerarkan ka soo gaaray ciidamada lagu qaaday waaliga walaayada islaamiga ee mudug iyo odayaasha dhaqanka ee gobolkaas ayaa waxay la kulmeen ciidamada ku sugan furmaha dagaalka ee gobolkaas si ay u dhiirigeliyaan maxamed daahir calasow ayaa ka waramaya wafdigan uu hogaaminayay waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaa qayb ka ahaa odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee mudug wafdigan ayaa kormeer ku tagay furmaha dagaalka ee wilaayada islaamiga ah mudug iyagoo u khudbeeyey dagaalyahanada shabaabulmujaahidiin waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamza ayaa sheegay in shisheeyaha ay ku jabeen soomaaliya si gaar ah wilaayada islaamiga ah ee mudug aawo marka diyaaradii aawo dhabaadhaadka aawo balaayadii gafuurada xirxireeda gaar ay soo magaranaysaa wakhtiga badan ku soo bixisay aaway wixii oo dhan mid baktiyey iyo mid jiisaabay iyo mid magaranaysaa la gacan mariyey iyo mid iska tegay noqdeen sow ma aha sida aad ka aragtaan qaycad sida aad ku ogeedeen meeshii la dhihi jiray camaaro wixii ka dhacay sida aad ka aragtaan qaybta hadda annaga aan joogneen mudug adduunka gaaladu waa jabtay ogaada allaahu akbar allaahu akbar sida ay uga jabtay gobolka mudug qaybihiisa ay soo ataagtay sida ay uga jabtay bay gaaladu adduunka ugu jabtay adduunkoo dhanay ugu jabtay adduunkoo dhanay ka jabtay sheekh xasan abuuxamse ayaa ciidanka shabaabulmujaahidiin kula dardaarmay inay addeecaan umaradooda haddii luu yidhaaha waxaad ku qoran tahay geedkan hoostiisa meeshaasaad iska fadhinaysaa maxaan u fadhinaa hadhihin adiga meeshii lagugu aadiyo annaga doorasho malihin ogaada annaga doorasho malihin ninkii majmuuca loo dhiibow ilaahay u tala saaro ninkii ka badan loo dhiibow ilaahay u tala saaro cadlina sameey ninkii unugta lagu fayliyo ninka ugu dambeeya laga dhigow sidaada ku qanac sidaada ku qanac nin ma og tahay adigu aad oqoonta ka badan tahood ka oqoon badan tahay adigu ood isleedahay waaba ka waxtar badan tahay oo aad isleedahay ma garanaysaa ciidanka iyo taatiigiisa iyo nidaamka adigaa uga habboon aad isleedahay baa waxaa dhacaysa adiga in amiir lagaaga dhigo daacu kugu leeyahay adeec soo dhoweyn iyo ismarxabeen kadib odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah mudug ayaa iyaguna dhankooda u khudbeeyey ciidanka shabaabulmujaahidiin waa kuwaan afhayeenka golaha nuqabada mudug nabadoon xasan aadan nuux iyo nabadoon cali saciid maanta wixii ka dambeeya laga bilaabo saacaddan inaan suquurta inkula jirno allaahu akbar allaahu akbar ood nagu tashanaysaan annaguna idinku tashanayna weliba annagu waa idinku tashanaynay laakiin adinku nuqobadii gobolka oo socota markaan ka hor laba aadnaan kulmin waxaad ku talagelaysaan haddii ay nasiina yari jirto iyo haddii xabadi jirtaba inaan garabkiinna taagannahay laa ilaaha ila allah muxamed rasuul qofkii diida kitaabka ilan lagu dhaqmo qofkii diida xabada naga dhaxaysa xabada naga dhaxaysa wax tullimaa iyo ehel iyo qaraaba nagama dhaxayso waxaa naga dhexeeya inaan si dagaalanoon birta isgelina naga dhaxaysa waxaan leenahay marka ilaahay hana sugo si kastaba ha aatee wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa marar badan waxaa lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug beeraleyda degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay bilaabeen inay beertaan dalagyo kala duwan sidoo warkaan mar kale uu ku eegayo mahad cubeyd socdaal gaaban oo aan uga ambabaxay xarunta idaacadda alfurqaan ee deegaanka kunye barow ayaan ku gaaray deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ujeedka socdaalkayga ayaa ahaa in aan soo indhaindheeyo sida uu u bilowday tacabka beeraha iyo heerka uu marayo dalagii dhowaan la beeray intii aan sii hayo waddada waxay indhahaygu qabanayeen doog barwaaqo iyo dhir aad u qurux badan kuwaasoo marka aad aragto indhahaaga soo jiidanaya maadaama aan ka soo baxay meel roobka uu ku yaraa waxaan markan galay jawi kale oo aad u qurux badan kana beddelankii hore in cabbaar ah markii aan soconay kadib waxaan gaarnay qaryada nasrudiin oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada baraawe taasoo uu ku wajahnaa socdaalkeenna markii aan gudaha u galay tuulada waxaan la kulmay dad beeraley ah waxaana islamarkiiba usii dhaqaaqnay dhanka beeraha maadaama uu wakhtigu aad ciriiri iigu ahaa durbaba markii aan ka ambabaxnay deegaanka waxaan galnay dhulbeereed baaxad leh kaasoo lagu tacbay dalag u badan geleyda iyo qaybo ka mid ah nuucyada khudaarta qaybaha hore ee waraysiyada aan la yeelan doono beeralayda ayaadna ku ogaan doontaan insha allah waxaa sababay in fasalkan ay beeralayda nasrudiin aada u beertaan geleyda markii ugu horreysay aan gudaha u galay beeraha waxaan la kulmay mid ka mid ah beeralayda waxaana kala sheekaystay sanadkan iyo waxa uu beertay wuxuuna yidhi waxaad ii sheegtay in aad beeraha la abuuray adigu laftarkaagana aad beer abuuratay maxaa kuu baxaya marka adiga oo aad beerta ku abuurtay giley qaarna saddex jibaal amalna ilaawo mahadle digiraa ka ridi waa dhalade haddana falaa ka haya kolka waa noo baxay haddii irabeeda marka ilaahay iska haysada alla hadde badaraa suu hayna dadka beeraha tacbaday islamarkaana ay xilligan u baxayso waxaa ka mid ah ugaas ibraahim maxamed nuur ugaaska beesha ciroole ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose wuxuuna yidhi ani laba beeraan leeyahay mid ayaa hadda beeran waxaana ku beeran geley marka geleydaas waxaan u beertay geleyda in aan uga baxno baahada maadaama anagu dad degan beere dhex degan aan nahay beeraho beerahan waa sababta loogu abuuray geleyda waxay tahay nolosha koowaad oo bulshada anfici karta gelya kow ka ah li-anna waa nooli oo qofka bini-aadanka nooleyn karo intaas kadib waxaan u jihaystay tuulo lagu magacaabo fudhow oo iyaduna ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada baraawe islamarkaana uu maro webiga shabeelle laakiin waayo badan aysan soo gaarin biyaha webiga waxaana halkaas kula kulmay dad beeraley ah waxayna iiga warrameen sanadkan iyo waxa u baxaya magaagahii macalignoon ibraahim waxaa ku sugan yahay tuulada fuudhow waxaan dhex joogaa beertayda
beertaada maxaa ka baxaya marka
beerta waxaa ka baxaya wax kast wax kasta oo lagu beera ku baxay maanta waxaa ku yaala geley geleyda hadda beerta ka baxaysa waa geley waaweyn ee waxay markan hadda ku dhowdahay haddii ay muddo yar sii joogto in ay sabuul dhasho ka waran marka geleyda marka maxaad ku dooratay inaad fasalkan beerato
galeyda waxaan ka dooratay xoogo macnaha abaaro farac badan soo martay hadda macnaha sidaas darteed ayaa u dooranay galeyda inaan tacbana
ugu dambayntii deegaanadii aan socdaalka ku soo maray waxay muujinayaan hamiga ay dadku u hayaan tacbashada beeraha waxaana la filan karaa insha allah haddii uu sidan ku sii socdo waddanka in uu gaarayo horumar dhanka wax soo saarka ah
halka dhegeystayaal warkaa aydan kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan warbixin cusub oo soo baxday ayaa waxaa lagu caddeeyey in itoobiya kaalinta koowaad ay uga jirto dalalka ugu barakaca badan ee qaaradda afrika waddanka itoobiya oo dhaca geeska qaaraddan afrika ayaa kaalinta koowaad waxa uu ka galay tirkoob la sameeyey oo ku aadan dalalka ugu barakaca badan ee caalamka sanadkii lasoo dhaafay labada kun kow iyo labaatanka sida lagu sheegay tirkoob ka soo baxay hay-ad magaceeda loo soo gaabiyo i d m c oo qaabilsan dabagalka arrimaha barakacayaasha wadamada caalamka dalka itoobiya ayaa noqday waddankii ugu barakaca badnaa sanadkii lasoo dhaafay colaadda ka jirta waqooyiga itoobiya ayaa keentay tirada barakacayaasha ugu badan ee laga diiwaan geliyey itoobiya laba kun kow iyo labaatan laakiin rabshado ka dhacay gobollada kale ayaa sidoo kale waxay dhaliyeen tirkoob aad u badan ayaa lagu yidhi warbixinta hay-addan sidoo kale warbixintan hay-addaani ay soo saartay la yidhaahdo i d m c ayaa guud ahaan barakacayaasha itoobiya waxay ku sheegtay afar dhibic laba milyan oo qof kuwaas oo siddeetan boqolkiiba ku barakacay colaadii dagaaladii dalkaas ka qarxay bishii noofembar ee sanadkii laba kun iyo labaatanka warbixinta hay-addan ka soo baxday ayaa kusoo aadaysa xilli dalka itoobiya ay ka taagan tahay xisad colaadeed lagana cabsi qabo dagaallo dalkaasi dib uga soo labakacleeya maadaama dhinacyada isku haya siyaasadda dalkaas ay u diyaargaroobayaan dagaallo cusub warkii oo dhegeystayaal idin kala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duurnimadan waa inaga intaa